magacayga cali maxamed mashruuc xuseen in ergeda beesha hinkire oo ay soo qoreen odayaasha beesha islaadiinta in la bedelay markii maanta shalay markii maanta lasoo qaadi rabay oo elboorka ay imaadeen konton kontonka ergey suldaanka konton iyo ko uu ku yahay in erge kale oo laba sagaal iyo toban ah la keenay oo cusub ninka musharaxa ah oo dhalaha ah in uu sagaal iyo toban oo ciidamadiisa iyo ku waardiyaasha guryihiisa joogo in ay uu soo waday uu meesha keenay oo liidkiina liid magac kale lagu soo baxay waxaa sameynaya musharaxa kale ila tartamaayo dhalaxa maxamed cumar dalaxa wuxuu sameeyey cadaalada in ergadii oo nabadoonada ay soo qoreen in uu soo bedelay erge kale sagaal labaatan ka mid ah inuu dad cusub kusoo qoray oonan ahayn tii odayaasha islaadiinta ay qoreen suldaanka nabad waxaan u qaybsanay annaga beesha saddex qaybood waxayna leedahay saddex nabadoono saddexdii nabadoono waxay soo qoreen iyo suldaanka saddexdii nabadoono iyo waxay soo qoreen waa laga tegey isaga iyo suldaanka intay wax qorqorteen ay ku heshiiyeen suldaankii isaga waa cadaalad daridii markii labaad afar isagoo laqy isagoo la kaashanaayo guddiga doorashooyinka qaarkood oo guddiga doorashooyinka qaarkood ay garab ku siinayaan in ergadan la bedelo mid kale lagu soo bedelo oo liis kale shirkada loo diro dadkii ergadii qornaa mana dad kale in lasoo qaado magacaasna lagu soo qaado oo dadkii kale ergadi kale magacyadooda in lagu soo qaado guddiga waa la xiriiray dacwasha dacwashadeeda waa geeyey guddiga guddiga doorashooyinka waa ugeeyey guddiga cabashada warqadeeda dacwashada waa ugeeyey dacwada waa ugeeyey cadaalad daro weyna meeshan ka jirto ninkaan maxamed cumar dalxana kow uma aha isaga iyo suldaanka afar sano ka hor ugaaskii beesha inta la bedelay ugaas ninkaan la geliyey xabsi inta la geliyey ninkaan la dhex geliyey afar sano ka hor isla wixii hadda maantan ergadii shalay ugaaskaa la bedelay nin kalaa lagu bedelay maantan isla maanta waxaa la sameynaya haddana ergadiyaa la bedelay erge kalaa lagu bedelay waa wax u dhaqan ah ugaaska suldaanka waa waa la xiriiray waxaan arrintaana dhacday wuxuu yidhi waa qalad waaye dibaa u saxa dib doorashada galay sida dib loogu saxa doorashadaa lagu jiraade warmaa la saxa soo fariitaa shan saakan arrintaana dhacday ergadii elboorka loogu soo tagay waa la hindaday ciidanaa loo loo adeegsaday awoodaa loo adeegsaday dadkii waa la kala ceybsaday ilaa hadda waa la raadinaya dabaa lagu dalbaday ciidanaa lagu dalbaday marka cadaalad daradaasa jirto suldaanka suldaanka wuxuu yidhi waa yahay waa qalad waaye anaa xalinaayo waxaan isleeyahay intinoowa una xaliyo maxaa tabanaysaa aan ka sugeyna wuu qabtay ma samaynane doorashadii waxaa fadhiyaa la arkay iyadoo doorashadii la fadhiyo oo laleeyahy hadhow maarata ninkaasaa ninkaasaa ku guuleys ina dhihi rabo sidaa darteed ani musharaxnimadeeda maka tanasulin musharaxnimadeyda maka tanasulin laakiin cadaalad diraan tirsanaa kursigeyga musharaxnimadeyda beesheyda weli waa u taaganahay shahaadadeeda haa shahaadadeedu waa wataa shahaadadeedu waa kan musharaxnimo ergadii oo oo oo oo nabadoonada soo qoreen waa kuwan midda lagu bedeleyna waa kan midaana nabadoonadii laisku ogaa maantana midaanaa la keensaday oo lagu bedel maya maxay jiraan muqdishoay joogaan iyaga muqdishoay jiraan waa la qabtay markii saaki ay ergadii lasoo lawada keenay a kuwan magacyada kuwa kale ku baxon shirkada lagasoo dhamaystay garoonka lagu feeri waa kan midaan waa midii oo hadda lagu bedelay midaan waa midii samadoonada soo qoray ay soo xuleen kuwaan odeynayo oo hadda lasoo xulay oo maga magacaan dadka inta ku jiro magacyadoodan ay ku odeynayaan ay ku odeynayaan ha
ninka kula tartamaya musharaxaba aad hortooda kula hadashay maxaa u sheegtay markaa hawka dhexdiis ku hadashay waxaan u sheegay inaan musharaxnimada aan ka tanasulin laakiin aan u sheegay cadaalad dare inaan ka tabanayo aadgooyinka lagu sameeyey haddii cadaalad timaado inaan weli musharaxii aan ahay aanan ka noqonin guddiga doorashooyinka waxaa cadaalad daradan baahsan oo lagu samaynayo dad badan oo ani aan kamid ahay in cadaalad daradaas guddiga doorashooyinka midda qaran iyo midda heer gobol iyo guddiga khilaafaadka inay wax ka qabtaan cadaaladan haddii kale arrintu ay gaari doonto meel xun aan lagasoo noqon karin haddii arrintan wax laga qaban waayo inaasan ahayn min qof xuquuqdiisa in la la doodsiiyo ay doodsiiyaan hal qof iyo laba qof ay dhibaato iyo farasaar iyo dhibaato ka weyn dhacdo hadhow markii dhibaatadaas dhacda kadib la dhihi doono siday waxaan u dhaceen waxaan leeyahay oo weli codsanaa guddiga doorashooyinka iyo guddiga xilaafaadka in arrintan soo dhex galaan dawladda inay soo dhex maamul goboleedka koonfurta inuu soo dhex galo haddii arrinta ay soo dhex geli waayaan oo sidaan ay kusii socoto arrintu inay noqonayso farasaar oo hadda dhibaataan dhibaato ka weyn ay dhici doonto marka qof xuquuqdiisa ma duusin karaan qof iyo laba qof iyo saddex qof oo heshiiyeen oo iyaga intay musuqmaasuqa oo hal reer ah weli hal beel ah hal laf ah weli waxaan ku celinaa dadka musuqmaasuqan sameeyey waa juf beesha hintire waxay ka yihiin hal laf ha isku laf waay dhammaantood beesha hintire waxaa waay waa saddex hal lafay ka wada jeedaan dhammaantood saddex uqaybsan saddex deegaanay uqaybsadaan beesha hintire waxay u kala baxdaa jiilaal iyo baalacde beesha waxaan samaynaysa waa hal lafay kasoo jeeda suldaanka iyo iyo maxaan ku dhihi lahayay iyo iyo musharaxa oo oo dhalaha waa hal beel hal dhinac ay kasoo jeedaan waxay isleeyihiin hal lafay isleeyihiin ha waa baalacdo waaye ha baalacdo isleeyihiin anna jiilaala ahay marka waa arrin shalay suldaanki ugaaskii oo ugaaskii daraad afartan koor la sameeyeyna waa isla jiilaal ha ugaaskii daraad la sameeyey ma aha dalaha arrintaan arrin ku cusub ma aha inuu musumaasuq sameeyo wax ku cusub maanta iyo shalay iyo daraad ma aha waa wax u caadi ah isagoo leeyahay aqoonaan leeyahay isagoo dhahay brofesoraan ahay isagoo leeyahay maarata aqoon cadaaladaan raadinay isoo dhahayo haddii cadaalad dari sameynayo waxyaabaha lala yaabo waxaa kamid ah nin isaga dhahayo aqoonaan leeyahay aqoonta aaday maxaa aqoonta taraysaa mida kale maxaa ugu kalsoonaan weyd adabeeshaada odayaashaada iyo dadkaa maxaa ugu kalsoonaan weyd laba iyo toban sana waxaa ahayd xildhibaan maanta maxaa keenaya inaa adi oo laba iyo toban sana kadib inaad qabatid isdabamarin iyo inaad samaysid haddii beesha aad kasbatay oo aad wax u qabatay iyagaa ku daranay kalsoonidiis inaad ahaataa la rabaa laakiin ma aha inaad meeshaas adi maxaan ku dhihi lahayay marta isdabamarin iyo in la sameeyo haddii isaga qofkaan laba iyo toban sana uu beesha xildhibaan u ahaa maanta dadkii uu xildhibaanku ah inuu ku kalsoonaada la rabaa odayaashii inuu ku kalsoonaada la rabaa laakiin hadduusan odayaashii ku kalsooneyn oo wixii lasoo qoray odayaashii uu bedelaayo xoog iyo xildhibaannimadiisa iyo xooggiisa ciidanka isticmaalaayo hata waa waa dulmi xoogna qof looguma badinaayo xoog qof kasta xoog waa isticmaali karaa laakiin weli waxaan leeyahay cadaalad dari weli wax laga qabto laakiin cid xoog loogu badinaayo ama cid xoog aan la isticmaali karin ma jiro marka arrinta inaan intay wax qabasho ka leedahay wax qabasho intay leedahay aan leeyahay wax laga qabto haddii laga qaban waayo cadaalad darada ka imaata waxaa kamid ah suldaanka mas-uulka ah cadaalad darada ka imaata suldaanka mas-uulka ah iyo ninka hadda musharax ah oo cadaalad darada horena u sameeyey haddana uu samayn rabo waana isku beel suldaanka iyo iyo iyo iyo iyo musharaxa waa isku laf